إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnay kitaabkii qawaacid اlusuul wa macaaqid اlfusuul amarka ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay hadalka uu yidhi shiiqu wa huwa nahyun can diddih wa huwa amarkii nahyun reebid weeye can didihi didiis layska reebo macnan min jihati macnan xagga macnaha horay waxaan u soo ogaanay diddaan naqiidaan mutabaayinaan iyo iyo mutalaadifaan soo ma soo ogaan iyo mutalaazimaan mutalaadifaan soomaanan sheegin mutalaazimaan afartaasan soo sheegay halkan xaashiyada wayn kugu sheega diddaan iyo naqiidaan meeshaan xaashiyada labadaas bisina kugu sheega addidaan laba lid isku ah amraani waa laba arrin wujuudiyaani oo jiritaan loo nisbeeyayo yastaxiilu ijtimaacuhumaa oo inay kulmaan ay mustaxiil tahay sida kalqiyaami waljuluusi oo kale fiiri fii maxallin waaxidin hal meel inay ku kulmaan waa mustaxiil kalqiyaami waalqucuudi sida istaag iyo fadhi ma dhici karta labadoodas inay kulmaan labadaas inay kulmaan ma dhici karto oo qofkii fadhiyo uu taagan yahayna ma dhici karto wanaqiidaan amraani ayaguna waa laba arrin laa yajtamicaani walaa yartaficaani ayagu hal mar ma kulmi karaan hal marna ma maqnaa karaan labadooda waa in midna joogo midna maqan yahay laakiin moogta diddaanku waa maqnaa karaan labadooda oo qofku hadduu seexdo mana taagna mana fadhiyo labadiiba waa maqan yihi laakiin naqiidaan ma maqnaa karaan kalcadami wel wujuudi shaygaan inuu noqdo shay jiro oo mawjuud ah iyo inuu noqdo wax macduumahu jirin wax ka dhexeeya mada kalxayaati walmowti kalxarakati wasukuuni atacriifaat liljarjaani uu ka keenay tacriifaadka jarjaani waxyaalahaas ka hadaadla marka fiiri wuxuu ku yidhi wahuwa amarkii nahyi waa reebid can diddii layska reebo macnan xagga macnaha shay haddii lagu amro shaygaasu hal lid hadduu leeyahay iyo ka badan hadduu leeyahay lidkiisoo dhan waa lagaa nahyi didkiisoo dhan waa lagaa nahyi marka nahyigaasna ma ahan lafdigan amarkaa nahyi ah oo waxaa la ogyahay in farqi u dhaxeeyo ifcal iyo laa tafcal farqiga udhexeeya laakiin xagga macnuu ka laazima waa dalaalat liltizaam oo haddii lagu yidhaahdo takallam aa lagu yidhi maxaa lid ku ah sukuun sukuut soo maaha sukuuda lid ku ah takallam aa lagu yidhi waxaa lagaa nahiyey la midto xagga macnaha laa taskud ayadoo lagu yidhi ay la macnata sababtuna waxay tahay maa laa yatimu lwujuubu ilaa bihi fahuwa waajib shaygii waajibkii aan la heli karin haddaan lala imaan isna waa waajib maadaama takallam lagu yidhi haddaad aamusto la heli maa kalaam ma la helayo marka takallam haddii lagu yidhaahdo laa taskut waa lamid xagga macnaha haddii lagu yidhahdo qum xagga macnaha laa tajlis waa lamid oo qum aa lagu yidhi sababtoo haddaad fadhiisato miya qiyaam la heli karaa ma la heli karo waad ku wasmanta saas darteeda waquumuu lilaahi qaanitiin war ilaahay u istaaga markaad tukaydan haddii ilaah yidhi qofka xaaladda salaada istaagga loogu talagalay hadduusan cudurdaar lahayn waa manhiyun can iljuluus saas darteeda hadduu wakhtigii istaagga loogu talagalay fadhiisto salaadda waa ka buri xayla nahyun ku dhac aa la leeyahy marka shay haddii lagu amro shay kasta oo lid ku ah waa lagaa nahiyey laakiin shay haddii lagaa nahyiyo waxaad leedahay meeqa liduu leeyahay hal lid hadduu leeyahay halkaas lidaa lagu amra hadduu hal lid ka badan leeyahayna lidadka mid ka mid aha lagu amra fiiri shaygaa lagaa nahiyey maalan waxaa lagaa nahiyey can ilkalaam kalaamku meeqa liduu leeyahay hal liduu leeyahy waa assukuut asagaad ma'muur ku tahay waa inaad aamustaa sababtoo ah maadaama kalaam lagaa nahiyey haddaadan sukuut la imaanin nahyigi kama badbaadi karti marka hal lid uu leeyahay lidkaasaad ma'muur ku tahay laakiin fiiri hadduu lidad badan leeyahy hal shayaa lagaa nahiyey lidad badanuu leeyahay mid ka mid ah lagaa rabaa maahane kulligood ma'muur kuma tihi masale waxaa lagu yidhi laa taqum ha istaagi istaagi marka lid badanuu leeyahay fadhiyaa lid ku ah jiifaa lid ku ah jirbajabsiyaa lid ku ah mid unbaad la imaana haddaad mid la timaado oo lidadkaas ka mid ah khalaas amarkii waa fulin marka sidaasna dhankaas waa ku kala duwan yahi dii shay lagu amro dhammaan inta didku ah waa lagaa nahiyey macnan xagga lafdiga maaha macnihiyaa laasimsana laakiin shay haddii lagu amro waad kala qaaday waxaa leedahay horta sidiisa shaygaanu meeqa liduu leey hal lid hadduu leeyahay halkaas lidaa lagaa lagu amro maalan waxaa lagaa nahiyey kalaam meeqa liduu leeyahay hal lid sukuut uu leeyahy isagaasaa lagu amro waxaa lagaa nahiyey xaraka xaraka meeqa liday leedahay hal liday leedahay waa asukuun xasil wey isagaasna ma'muur ku tahay dii lagu yidhahda laa tatakalam waxaa lagaa nahiyey kalaam soo maahan inaad aamusto alidku ah ayadaasaad ma'muur ku tahay waxaa lagaa nahiyey xarako laa tataxarak alwey waxaa leedahay xaraka meeqa liday leedahay hal liday leedahay waa asukuun waa inaad xasiishaan dhagax iska dhigta saasaa leeda laakiin haddii shayga lagaa nahiyey uu lidad badan leeyahay mid ka mid ah lagaa raba mid ka mid ah lagaa raba waxaa lagu yihi laa taqum waxaa leedahay qoyaanku meeqa liduu leeyahy waa kadin daad jiifto maadan qubin daad fadhiisato maadan qubin daad jilbajabto maadan qubin mar haddii qiyaam lagaa nahiyey libadkiisa mid ka mid ahad waajibkugu ah bis mid uula imow midkaad la timaadba amarka waa fula macnan wuxuu ugu daraa macnan wuxuu ugu daraa amar shay lagu amray iyo nahyiga isku lafdi maaha oo haddii lagu yidhahdo maalan hadda waxaan idhi laa tatakalam haddii lagu yidhi oo lagaa nahiyo waxaad ma'muur ku tahay sukuut oo aamus ah dii lagu amro sukuut oo lagu yidhahdo uskut waxaa lagaa nahiyey kalaam soo maaha xagga macnaha weeye waa xagga macnaha waxaanu leenahay hadde fiiri markaan ku leenahay sukuudaa lagu amray waxaa lagaa nahiyey haddii sukuud lagu amray kalaam xagga macnaha weeyeoo la mid ma ahan lafdiga ah in lagu yidhaahdo laa tatakalam iyo in lagu yidhahdaa uskut laba laftioo kala duwan waa laakiin xaggii macnihii waa islaasimaya xaggii macnihii islaasimaya oo markii uskut lagu yidhaha ayada lagu yidhaha laa tatkalam isku lafdi maaha laakiin xaggii macnaha sidaasaa ka imaanaya macnan saas ugu dara sharax qowluhu ku yidhi wa huwa amarkii nahyun reebid weeye can didii didkiis la iska reebo macnan min jeeti macnan xagga macnuhu ka yihi laa khilaafa wax khilaafa kuma sugna anna siiqata alamri amarka siiqadiisa ifcal waa tafsiir siiqada amarka kuu sheega muqaayiratun inay ka duwan tahay lisiiqati nahyi nahyiga siiqadiisaoo laa tafcal ah taasti war ma leh labadan siiqa waa kala duwan yihiin fa yakuunu wuxuu noqonaa alamru amarka bishayi shay lagu amraa yastalzimu mid laasimsanaya annahya reebitaan can didiis la yska reebay min jihati ilmacnaa xagga macnuhu ka laasimsana kamaa qaala almusanifu siduu yidhi laa min jihati lafdi lafdiga maya isku lafdi maaha in lagu yidhahdaa uskut waa la fahmaa macnaha hadli laakiin laa tatakalam maaha xagga lafdiga faidaa qaala lahu faidaa qaala qof hadduu ku yidhaha lahu lishaqsi uskun xasil fahaadaakanu amrun waa amar bisukuuni xasi lays amray nahyun waa nahyi can didii kan ka soo horjeeda layska reebay wa huwa kan ka soo horjeeda altaxaruku waa dhaqdhaqaaq taxaruka wey waa amarkii oo ahaa uskun aan la furi karin haddaan laga fogaanin lidkiis oo xarakada qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno idaa laqiitum haddaad la kulantaan ficatan koox gaalada ka mid ah haddaad jihaad iskaga hor timaadaan fafbutuu sugnaada maxaa hadda la is amray ahabaat amaama alkufaar waa amar maxaa lid ku ah habaadka firaaran lid ku ah in la cararo waa nahyun can diddi oo firaarkii ah fahbutuu sababtoo haddaad cararto miyaad amarkii furiday ma aadan furin amarkii ma furi karo haddaadan cararinta ka tegin marka fahbutuu waa amar soo ma ahaan tastalzimu annahya can ilfiraari amaama alkufaar waxaa ka laasimayda in layska nahyinayo laysku diidayo in la cararo gaal hortiisa taasaa ka laasimaya faalamru amar bihabaati sugnaasho lays amray nahyun reebid weeye can cadami habaati sugnaasho la-aan layska reebay amaamalkufaari gaalo hortooda la sugnaa diido waqadalla waxaaba tusay calaa daalika nahyigaas qowlu tacaala aayadaaba tustayba yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeenow idaa laqiitum haddaad la kuulantaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobay zaxfan zaaxifiina xaala aad isku soo siqaydaan gaaladii waa soo siqee waa soo dhowaane adna waad ku sii siqee waad ku sii dhowaane falaa tuwalluu ha u jeedinnine hum gaalada aladbaara dabayaalka u jeedinina waman yuwallihim yowmaydin duburahu ilaa mutaxarifan liqitaali oo mutaxayizan ilaa fi'atin faqad ba'a biqadam min allah cara allah ku dhacdo qofka gaal ka carara marka fiir amarkii hore oo aan ka oo fafbutuu ahaa nahyigii aan ka fahanay nahyigiyaaba ilaahay tasriixiyeyba awal dalaalatu liltizaamu ahaa waaba la fahmay laakiin markii dambe waaba la tasriixiyeyba nahyiga waraa ka cararnayna gaalada wamihaal waxaa la mida aydan noqoshay alamru amar bilqiyaami istaag lays amray fii salaatii salaada dhexdeeda nahyun reebid weeye can diddii lidkiisa layska reebay wa huwa lidku aljuluus waa far juluuska kaliya maaha juluuska maaha jiifku waa lamid jilbajabsigu waa lamid nuuc kastood noqoto lamid haddaad xoogaa saas u fararsataa lamid xad so ilaa ma dhihin waquumuu lilaahi qaanitiina war istaaga markaad tukaydaan xaaladdii istaaga lays amray dhammaan waxaan istaagahayn oo dhan liday ku yihiin soo maaha khalaas xaalad kastood samayn salaaddu waa kaaga buri waqtigii istaagga lagaa rabay waqtiga faatixada la aqriyo qur-aanka la aqriyo qofkii tukanaya cudurdaar laynoo caafimaad qaba waqtigaas duu dhinac u seexdo faatixada dhinac ku akhriyasa u jiifo waxaa laleeyahay nahyuu la yimid salaaddu waa ka burta hadduu fadhiisto waxaa leeyahay nahyuu ku dhacay waa ka burta hadduu jilbaha muto waxaa leeyahay nahyuu la yimid salaaddu waa ka burta istaagaa lagu amray wax alla waxaan istaaggaas ahayn waa lagaa reebay falow jalasa hadduu fadhiisto qofkii min qiyaamihi istaaggiisa xaggiisa uu ka fadhiisto atnaa'a salaati alfardi salaadda sunnada iyadoo caafimaad qofku qabu iska fadhiisan karaa mogta asna cudurdaarla-aanu fadhiistay qof taagan salaadiisa ajarkeeda baruu leey la cudurdaarla-aanu iska fadhiistay qof istaag ku tukaday intuu leeyahay barkeedaad leedaad baraad leedahay marka qofkii salaaddii waajibkeeda hadduu fadhiisto dhexdeeda camdan kas ligayri cudrin cudurdaar la-aanna uu u fadhiisto badalad salaatu salaaddiis waa buri salaaddii ilaa rugniyuu ka tegay nahyina ku dhacay maxaa yeelay lianna amrahu qofka la amridiisa bilqiyaami istaagga la amray nahyun reebid weeye lahu qofka laga reebay caniljuluusi fadhi laga reebay waman manaca qofkii diiday sidaa yidhaahdeen alamru bishay laysa nahyan can didi war shay haddii lagu amro kan ka soo horjeeda in lagaa reebay macnuhu ma ahan qaaraa yidhaahdeen qoladaasku hadla waman manaca qofkii diiday kownal amri amarka ahaanshadiisa bishayi shay lays amro nahyan reebid inuu yahay camdiddii layska reebay istadalla wuxuu daliishaday bixadiidi saxaabiga wuxuu yidhi umirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus salaadda marka la tukanaa wanuhinaa waxaana la ka reebay can ilkalaami hadal fiiri saxaabigan wuxuu yidhi umirnaa bisukuuti aamusaana la amray wanuhiinaa can ilkalaamiyu ka daba keeno waxay yidhaahdeen id cilladu waxay tahay low kaana arrinku hadduu ahaa lah kadaalika sidaad sheegteen oo ah shay haddii lays amro lidkiisa waa layska reebay hadduu macnuu saas ahaa lahaa lam yaxtaj saxaabigu uma baahdeen ilaa qowlihi hadalkiisa uu yidhi waa muhiina umirnaa bisukuuti markuu yidhi aa horay laga fahmi lahaa in kalaam laga reebay saasay qoladaas u murmeen laakiin waa laga jawaab iyagana waujiiba waxaa looga jawaabay ishkaalkaas bianna dalaalatahu amarka tusidiisa calaa didihi didkiisa in layska nahiyey uu tusaa dalaalatu iltizaamin waa dalaalatuliltizaam oo ma ahan dalaalatu mudaabaqa noo soo socotaa insha allah dalaalatu lmudaabaqa dalaalatu liltizaam dalaalatu liqtidaa dalaalaadka iyo mafhuumaadka baabka hadda soo socda wey oo la gelaya insha allah baabka soo socda faa'iidada badan marka dalaalatu marka mudaabaqadu waa lafdiga macnihii loo dejiyo dhan inuu ku tuso lafdiga macnihii loo dejiyey oo dhan inuu ku tuso aa la yidhaahdaa allaahu khaaliqu kulli shayin khaaliq markaad tidhaahdo wuxuu ku tusaa allaah deetadiisii iyo inuu ku sifaysayo mid wax abuura inuu yihi labadaasay hal mara kutusaya waa macnihii loo dejiye waa macnihii loo dejiye allaah allaahu khaaliqaad tii alkhaaliq markaad tidhi allah daatadiisa waa kutusaa taasoo kale dalaalatu tadamuna la yidhahda haddaad tira daatada iyo daatadu inay wax abuurto oo uu ku sifaysayo inuu wax abuuro labadaasu tusa haddaad tidhahda dalaalatu mudaabaqa layidhi haddaad tidhaahdo maadaama ilaah uu yidhi khaaliq ana oo waxbuu abuuraa waxaan ka fahmaa laba shay inuu leeyahy awooddii uu ku abuuri lahaa iyo cilmigii uu ku abuuri lahaa sababtoo shaygan hadduusan cilmi u lahayn miyuu samayn karaa waxaan fahmayaa shaygan sida loo abuuray inuu cilmi u leeyahay waxaan kaloo fahmayaa shaygaas uu cilmiga u leeyahay awooduu ku fuliyo inuu leeyahy aan khaaliq ka fahmi haddaad tidhaahdo waxaa lagu leeya waa dalaalatu iltizaam lafdiga looma deji oo lafdigu waxaa loogu talagalay daatada alle iyo inuu wax abuuro labadaas inuu tuso laakiin ma dhici karta asagoon aqoon u lahayn inuu abuuro aqoon ha u lahaadee asagoo aqoontiile laakiin awoodu ku fuliyo lahayn inuu abuuray miyay dhici kartaa labada midna ma dhici karto marka waa ka laasimayden taasoo kaleeta alkhaaliq waxaan ka garanaa on ka fahmaa ilaah cilmi kaamil ah iyo awood kaamila inuu leeyahy haddaad tidhaahdo waa run aa lagu leeya waa laga fahmaa laakiin fahamkaas waa dalaaltu iltizaam marka dalaaltu iltizaamku waxaa la yidhahdaa lafdiga macno aan loo dejin laakiin ka dhalanayo oon ka hari karin oo macnaha loo dejiyaya ma suurtogeli karin ilaa macnahaas la hela ma suurtogeli kartaa allah inuu khaaliq noqdo wax abuuro asagoon cilmigu ku abuuri lahaa iyo awoodi lahayn ma dhici karto marka lafdiga macnahan loo dejiyay mada fuli karaba ilaa macnahan kale lagu daro taasoo kale macnahaas kaloo laasimaya aa waxaa la yidhahdaa dalaalatltizaam dalaalatultizaama la yidhahda dalaalatultizaam uxila lakum leylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ilaa ilaah ka yidhi wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajr aayaddaas hadda lafdiga macnaha asalka loo dejiyey maqsuudka koowaad xuya habeenkii ramadaan cuntadii cabitaankii xaasaskiinnii waa iniin xalaal ilaa fajarka maalin iyo habeen kala caddaadaan macnihii lafdiga maqsuudka koowaad waa sidaas laakiin waxaa ka dhalanaa dalaalatu iltizaam ninkii iyo gabadhii waagu u baday iyagoo janaabo qaba soonkoodu inuu ansaxaayo a ka dhaleen lasim waa ku khasbanta inay ka dhalaan sababtoo ah soo laguma dhihin wakuluu washrabuu xataa yatabayana horena waxa loo soo yiri mogta xilla lakum leylata siyaamin rafaatu ilaa nisaa'ikum hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahun waxa laydiin xalaaleeye oo waxyaalaha loo xeel ka mid falaana baashiruhuna aba la soo yiri la mubaasharooda waa idiin xalaale ilaa goorma xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhayd alaswad min alfajr daqiiqad kastoo habeenka ramadaankaa ka mida ninka xayskiisu waa u xalaal daqiiqad kasta ilbiriqsi kasta waa u xalaal ilbiriqsiga ugu dambeeya waa u xalaal ilaah u xalaaleeyey haddii ilbiriqsigaas ugu dambeeya loo xalaaleeyey fajarka caddaanshadiisii laba daqiiqa markay ka dhiman tahay hadday dhammaystaan marka miyay ka gaari karaan in qumaystaan kama gaari kara waana ilaahay wax uu xalaaleeyey laasim waxaa imaanaydaa daqiiqadaha ugu dambeeya haddii ilaah u xalaaleeyey in waagu barya looga janaamo qabo wax laasimayda marka maadaama ilaahay xalaaleeyey soonna la yidhi waa la soomaa in inta waagu markuu baryo iska qubaystaan kadib salaadda tukadanaya inay soomaayaan dalaalatu iltizaamay ku tusi halalada aayadda maa inaad doonta miaaladaas insha marka haddeer markuu saxaabigu yidhi fawmirnaa waxaana la amray bisukuuti aamus lafdiga dalaalatulmudaabaqa muxuu ku tusaa in saxaabada la amray iyo muslimiinta markay salaada ku jiraan inay aamusaan laakiin haddii la aamuso xaa ka laasima ka dhalana inaan la hadlina ka dhalana inaan la hadlin aa ka dhalane marka inaan la hadlin waa laga fahmay lafdiga ah fawmirnaa bisukuuti waxa waxawey waxaan rabaa waa laga fahmay inaan la hadlin oo layska nahyina kalaam laakiin fahamka laga fahmay waa maxay waa dalaalatu iltizaam ma ahan dalaalatu mudaabaqa lafdi loo dejiyey marka maadaama dalaalatu iltizaam lagu fahmay lafdi ka cadaan badanoo dalaalatu mudaabaqaahu adeegsaday oo yiri waa muhiina can ilkalaami marka waa muhiina can ilkalaami faa'iida leedaho markii hore lafdigu wuxuu ku tusaayey nahyiga dalaalatu iltizaam lafdi mudaabaqo ku tusayo loo dejiyuba keenayba saxaabi oo kasii caddaan badan wawjiba waxaa looga jawaabay bianna dalaalatahu amarka tusidiisa can diddihi calaa diddihi didkiisa uu tusaa oo in layska nahyay didkiisa uu tusaa calaa diddihi calaa nahyi diddihi didkiis in layska nahyay uu tusaa dalaalatu iltizaamin dalaalatu iltizaami ee walacalahu saxaabiga waxaa dhici karta marka dakara waa sheegay daalika nahyigiyuu sheegay likownihi sheegidda ahaanshadiisoo asraxa mid ka caddaan badan inuu yahay fahamkii dalaaltu islaamkiiuu kasii caddaan badanya waa kasii caddaan badanya wallah oo waxaa dhici karta qofkii asagu dalaalaatu alfaadkuna uusan u bilownayn haddii saxaabigu ku ekaysa lahaa fa umirnaa bisukuuti aamusaana la amray inaysan markii ku soo degdegin hadalku waa xaaraan ma dhici kartaan waase waa ixtimaal daciif ah qof wax faafahmaa haddii la yidha aamusaa lagu amray salaadda markaad ku jirto ma hadli kartid macnuu le waa fahmaa sooma laakiin haddana uun waxaa ka sii caddaan badan hadalkana waa la reebay waa kasii caddaan badanta marka inay kasii caddaan badanta u keeno amar saasuu noogu dhammaada amar saasuu noogu dhammaada amar iyo nahyi ma kala haraan waa nahyu nahyigii yuqaabilul amra amarkuu ka soo horjeedaa cagsan mucaakisan xaal uu yahay mid u cagsoonaya waa nahyu nahyigii yuqaabilul amra amarkuu ka soo horjeedaa cagsan mucaakisan xaal uu yahay mid u cagsoonaya wa huwa nahyigu istidcaau tarki tarki in la dalbo weeye bilqawli qowlna lagu dalbo calaa wajhi listiclaa iskoryeelid wejkeedna loo dalbo wanahyu nahyigii yuqaabilul amra amarkuu ka soo horjeedaa cagsan mucaakisan xaaliyahay mid u cagsoomayo waa u cagsoomaaho shayga amarku hadduu yahay shayga waxaa lagaa dalbay inaad samaydo nahyigu macnaheedu waxa wey waxaa lagaa dalbay inaadan samayn masale kastoo amara sida haalibkaa masalaa ka soo horjeeda mas'ale kastoo amar ah sida haalibkaa mas'alaa lidku oo ka soo horjeedo cagsi u ah masaa'ilka gobol ay iswaafaqaan waa jirta oy dhinac iska waafaqaan laakiin sida haalibkaa mas'alo walbo amar ah waxay leedahay mid cagsi oo nahyi asalka muxuu ahaa istilaaxii oo waxay amarka istidcaa'u lficli bilqowli calaa wajhi sixlaasma maaha kana waa cagsigiis wa huwa nahyigii istidcaau taaraki ka tegid in la dalbo weeye maxaa marka ku baxay istidcaau ficliya ku baxay samayn in lagaa dalbo bilqawli waxaa ishaara ku baxday ishaara ku baxday tiin waad ku soconeen calaa wajhi isticlaa'ina lagaaga dalbo maxaa baxay ducooya iyo iltibaaskeed oo markaan leenahay rabbanaa laa tuaakhidnaa laa tu'aakhidnaa manahiye maahan ilahi wax lagama nahyin karo ee waa baryo qof kula siman oo saaxiibkaa aad tiri laa tata'ahar can ilmawcid ballanka lagu ballansan yahay salaatulistisqa maanta in la tukado ha ka gadaal marino ha ka soo daahin aad tiri laa tata'ahar can ilmawcid aad tiri marka dhihi maydid qofkan waa ka nahyinay dhihi maydid waa nahyi dhihi maydid ila qofkan adigu nahyi kuma liida mogtahay ee waxaa leedaa waa dalab waxaad ka dalbatay inuusan soo baxin saasaasaasal waay calaa wajhi isticlaam markaas wayushiiqu walikulli mas'alatin mas'alo kasta waxaa u sugnaaday mas'aladaasoo min al awaamiri awaamirta ka midee miisaanun mucaadilun mid u dhikanma waayo miisaanku mas'alada mas'alo u dhikantay leeda walikulli mas'alatin mas'alo kasta waxaa u sugnaaday mas'aladoo min al awaamiri awaamirta ka mida wiisaanun mid u dhikanma min annawaahi nahyiyaalka xaggoodaba uga sugnaaday salo walboo amar ah mid oo u dhikantoo mucaadil u ah ey mucaadilun waa mid u dhikanta oo ka soo horjeeda ayaa mina nawaahi nahiyaalka xaggooda uga sugnaatay bicagsihayna ugu sugnaatay cagsigii ku ta waqad itadaxa waa caddaaday kaiirun in badan intaas badanoo min axkaamihi axkaami nahyi ka mida in badanoo axkaamu nahyiya amarka dhexdiisay ku soo caddaatay fiiribal meeshaas walikulli mas'alatin sharxa wuxuu yidhi walikulli mas'alatin mas'alo kasta waxaa u sugnaatay mas'aladoo minal awaamiri ka mid ah wisaanun mid u dhikanma ama mid oo waxway mucaadil ah minanawaahi nahyiyaalka xaggeeda uga sugnaatay bicagsihaa cagsigeedayna ugu sugnaatay waqad itadaxa waa caddaaday kafiirun in badan inta badanoo min axkaami nahyiga axkaamtiisa ka mid ah ey inna akara axkaami nahyi nahyiga axkaamtiisa inta ugu badan cagsu axkaamil amri amarka axkaamtiisii dabagadigeed waa inta ugu badan inna akara axkaami nahyi nahyiga axkaamtiisa inta ugu badan cagsu axkaamil amri amarka axkaamtiisii cagsigeed waa tusaalayaal markaa beer mihaaluhu ana al amra amarku istidcaa'u ficlin samayn la dalbo weeye waa nahyu nahyiguna istidcaa'u tarkin ka tegida la dalbo wey soo iskama soo horjeedaan mid kale wal amru amarku daahiru daahiruu ku yahay filwujuubi waajibnimada oo waxa la lehay alamru yaqtadi lwujuub waa nahyu nahyiguna daahiru daahiruu ku yahay fi taxriimi xaaramaynta oo waxaa la leeyahy waa nahyu yaqtadi lfasaad asalku waa saas taxriim uu asal ku yahay wasiiqatu ifcal ifcal siiqadeeda saax weeye wasiiqatu amri amarka siiqadiisa ifcal weeye ifcal iska tafsiir wasiiqatu ifcal ifcal siiqadiisa ifcal wasiiqatu amri dhe amarka siiqadiisa oo ifcal ah iyo wasiiqatu nahyi ma waxaad tidhahdaa wasiiqatu amri ma ahan bayaan wasiiqatu amri amarka siiqadiisu ifcal weeye ifcala maanta qabarkiiya wasiiqatu nahyi nahyi siiqadiisu laa tafcal weeye saasay iskaga soo horjeedaan siiqada amarku waa maxay war samee siiqada nahyiguna waraa samayn saas saasay iskaga soo horjeedaan walamru amarku yaqtadii wuxuu keenaa sixat alficli ficilka inuu ansaxay ficilka alma'muuri bihi lays amray ma soo ogaan qowlka sawaabka shay haddii lagu amro sidii lagu amrayna aad u samaydo asalku inuu ansaxay uu keena wa nahyu nahyiguna yaqtadii lfasaad fasaadu keena fiiri shay haddii lagaa nahyi haddaad samaydo yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara waa laga nahiyey soomaa mu'miniintu ayagoo marqaansan inay tukadaan hadduu tukado qofku asagoo marqaansan ma ansixin alaleey ma ansixin alaleey ma ansixin alaleey wa kamaa yakhuju sida qofku uga baxaa min cuhdati alma'muuri shaygii la amray min cuhdati lma'muuri bihi shaygii lays amray mas-uuliyaddiisa bificlii samaynta uu sameeyo siduu uga baxa haddii shay lays amro mas-uuliyaddaas sidee uga baxa u gudanay waa inaad samaydo si kale uga bixi maydid si kale uga bixi maydid si kale uga bixi maydid yakhruju qofku waa ka baxaa min cuhdati lmanhiyi canhu shayga layska reebay mas-uuliyaddiisana bitarki inuu ka tago laa tushrik billaah ina shirka la dulmun cadiim shirkii waa layska reebay seed nahyigaas uga bixi kartaa mas-uuliyaddiisa inaad falaha kala baxdaa shirkiga wa aqiimu salaa salaaddii waa lays amray seed amarkaas uga bixi kartaa mas-uuliyaddiisa inaad la timaado inaad la timaado waa badan yihin masaa'id usoo sheeginaa jira walaa yushtaradu fi nahyi iraadat naahi aad leedahay amarka maxaa la soo yidhi laa yushtaradu fi lamri maxaa shardi aheed waxaa dhihi jiray waxa weeye amarka iraada ma laasimta soo maahayn laa yushtaradu tan waa isku waafaqsay waa iskala mid fiiri annagii dhahayna haalibani cagsi isku yihiin haalibani cagsi isku yihiin soo maahayn tan waa isku waafaqsan yihiin fiiri saa'irkaysa isku waafaqsanayn inuusan sheegin ilaa haaliban ay cagsi isku yihiin ale ina akara axkaami nahyi cagsu axkaami alamri waa sida haalibkaa tan waa isku waafaqsan yihin amarka laa yushtaradu soo maahan iraadat lamri lama shardiyo nahyigana lama shardiyo nahyigana lama shardiyaa leeda ee marka waxa wey hadduu ku yidhaha aamirku laa tafcal waxaad leedahay khalaas waa nahyiad leeda naahiga kaa nahyinayaa ha doono arrintaas inaad ka harto yuu doonin inaad ka harto marba hadday siiqadii soo baxdo iraada inay la socotay oo iraada kowniya shardi maa iraada kowniya shardi maa iraada sharciya waa la socotaa nahyi ilaa markuu leeyahay laa tushrik billaah ilaahay weynaa wuu jecel yahay inaan la shariig yeelin walaa taqrabu zinaa ilaah markuu leeyahay ilaa waa jecel yahay zinada inaan loo dhowaan iraada iyadu waa la socotaa sharciya laakiin iraada qadariya kowniya inay la socotaa laazim maha marba shaygu sharcigu hadduu reebo khalaas waa nahyi walaa yushtaradu fiihi iraadat naahida amarka maxaan soo ogaanay fawri inuu keeno qowlka raajixa soo maahan tanna waa kala mid nahyigu waa nahyu yaqtadi lfawra aad leedahay waa nahyu yaqtadi lfawra dii lagaa reebo shay weliba tan khilaafkii ku jiray ni amarka kuma jiro dii shay lagaa reeba lagu yidhi laa tushrik billaah layskuma khilaafsanaa shirkiga ma horaa looga tegaa mise inta ayaan layska wato ee hadhow layska dayna isaga layskuma khilaafsanaa tan layskuma khilaafsana tan layskuma khilaafsana amarka maxaa laysku khilaafsanaa takraar ma keeno mase ma keeno qowlka raajixana wuxuu ahaa inuusan keenin soo maahan tan waa cagsi nahyiga waa nahyu yaqtadii takraara bilaa khilaafa weliba fiiri haddee shirkiga markii lagaa reebay laa tushrik billaah a ilaahy waxaa tidhi anugu usbuucaan shirkigo iska daynay hadhow iska dayntii ma u kaadi kartaa ma dhigi karta maya ma dhici karto si oo itisaala waa inaad uga tagtaa shayga lagaa reebay takraaru keena nahyi amarkan qowlka sawaabka waxaa ma keeno i waa iska soo horjeedaan meeshaan waa nahyu yaqtadii altakraar walitisaal cala dawaam shay haddii lagaa reebo laba shayba waa laasim amarka waa uga sii cad fawri shayga lagaa reebay walaa taqrabu zina war zinada u dhowaanina waa laysku waafaqsay daqiiqadda nahyigu soo degay kadib inaa loo dhowaa kara ee qowl dhahaya ma jiro ayaana lasii wada kara kadibaad ka tegay wixii lagaa reebay ma jiro qowlkan oo muctabara qowl muctabaranka marka waa noocaas waaya matniga bal fiiri baqiya waxaa haray ana nahya nahyiga canil asbaabi asbaab layska reebo asbaabta almufiidati faa'iidaynayda lilaxkaami axkaamta yaqtadii wuxuu keenaa fasaadahaa fasaada alaxkaami axkaamtaas inay fasaado wa qiila waxaa la yidhi in kaana nahyu licaynihi caynilmanhiyi canhu shayga layska reebaa cayntiisa hadduu nahyigu u sugnaaday yaqtadi alfasaada fasaadu keenaa laa ligayrihi hayrilmanhiyi canhu kan layska reebaa cayntiisa kayrkeed hadduu u sugnaaday maya ma keenayo wa qiila waxaa la yidhi in kaana nahyu fi lcibaadaati yaqtadi lfasaada nahyigu hadduu yahay cibaado dhexdeed fasaaduu keenaa laa fi lmucaamalaati mucaamalaadka dhexdeeda maya wa xukiya waxaa laga sheegay can jamaacatin koox jamaacadoo minhum uu ka mid yahay abuu xaniifa annahyu nahyigii yaqtadii sixa shayga lagaa nahyiyo inuu ansaxayaaba laga fahmaaba asxaabu ra'yi waqaala bacdu lfuqahaa waxay yidhahdeen iyo wacaamat lmutakalimiin laa yaqtadii fasaadan walaa sixa nahyigu sixo iyo fasaad midna ma keeno masale haddaba halkan waxaan ka galnay shay haddii lagaa nahiyo ma ansaxaa haddaad samaydo mase ma ansaxayo shaygaa lagaa nahiyey nahyigiiad ku tumato waa samayday ma ansaxa mise ma ansaxayo afar qowlu keeno qowlka sawaabka waxa weeye waa la kala qaadaa waa qowlka labaad qowlka koowaadna waa mutlaq qowlka koowaad wuxuu leeyahay bataatanba shaygii la yska reebaa fasaadu keena mana ansaxayo ha kala qaadi qowlka koowaad waa qowlkaas fiiri baqiya waxaa haray ana nahya reebidda can ilasbaabi asbaab la yska reebo asbaabta almufiidati faa'iidaynayda lilaxkaami axkaamta yaqtadii fasaadahaa axkaamtaas inay fasaaduu keenay waa qowlka koobaad isagu waa itlaaqa annahyu yaqtadii alfasaada uley war nahyi wuxuu keenay fasaad qowlka labaad waa kala qaada wuxuu leeyahay war fiiri shayga la yska reebay ma waxaa la yskaga reebay lidaatihi sida soonka la yska reebay maalin ciida in la soomo daatadiisabaa la diiday kaasoo kale fasaadu keena haddii shaygan layska reebay sabab kale ee daatadiisa aan la diidanaynna fasaad keenima fasaad keenima sabab kalea layskaga reeba xariirtoo kale waa layska reeba kaas inta xirataad ku tukatay salaadan aad tukatay ma ansaxe mase ma ansaxaydo waa ansaxaa laleeyahy sababtoo salaada layskama reebin ee xariirtaa layska reeba oo nahyigu salaada u laabama marka salaadda waa ansaxe waa kala qaadid qowlkaas haddii caynta layska reeba daatada sida soonka ciidda ma ansaxayo maxaa le waxa la diidaaba ah soonkan ciidda laakiin haddii mara xariir aad ku tukato salaada layskama reebina maradaa layska reeba oo nahyi wuxuu u laabanaa shay salaada ka baxsan taas waa ansaxe waana dembaaba qofka waa laga aqbali maayo ogowhe laakiin waa ka ansaxe qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay war cibaado iyo mucaamalo u kala qaar cibaado nahyiba hadduu soo galo ama daatada ha u laabto nahyigu ama sifada ha u laabto ama shay khaarijiya ha u laabto ma ansaxaydo cibaado taqarubaa laga reba taqarub iyo macaasina isma waafaqi karaan shay adigaba aad alla ku caasayda maradan waa xirata allaad ku caasiday haddana allaan ku caabuda maya maya isma waafaqi karta laakiin mucaamalada un dadkaa ku dhibtoonaha iyada cibaato loolama qasta ayada marka waa ansaxayda mucaamalahadayda oo beec lagaa nahiyey war waxaa lagu yidhi laba lacagood markaad isku sarrifaydo ha isla ekaadeen markaasaad tidhi war boqolkan doolar waa jeexan yahay isii siddeetan iyo sagaal waxawn sagaashan iyo siddeed doolar isii isku bedelateen waa isku bedelateen kaas waa ansaxayleen qoladan qofkuna waa dambaaba ilaahay waa caasi waxaa laga rabaa labada doolar oo dheeraadka inuu soo celiyo qofka qaata laakiin beexi waa ansax ay leeyihin qoladaas maan inay leeyihin ribada bannaan dhii maayaan abu xaniife waa qowlka afraad qowlka afraad abu xaniifa wuxuu leeyahy waa shan qowl shiiku sheegay nahyi haddaad aragto shay sharcigu nahyin haddaad samaydo waa ka ansax maahan inuu leeyahy waa bannayn laakiin wuxuu leeyahy xaa loo nahiya hadduusanba ansaxayn waxa loo nahiyaa wuxuu leeyahy waa wax dhici karto sharciga inuu wujuud ku leeyahy lakiin laga fiicayn ee hadduusanba ansaxayn maba la nahiyeen ilaa wujuudba ma lehe sharciga dhexdiisa ilaa qaacido mogta waxaa jirta shay sharcigu hadduu yidha war waxaas yaan la samayn waxay culammada muslimiintoo dhan isla ogol yihiin waa wax ay dhici karto qofku inuu sameeyo ma jirto diinta islaamku waxay tiraa waxaas yaan la samayn oo aan qofku samayba karin weligiis ma jirto diinteed ma jirto shay haddii sharcigu aad aragto isagoo reebaa waa waxay dhici karta dadka gabal inay ka dhacdo weligin diintan ku aragteen war yaan la haadin war qof walbow ha duulin oo samada ha u duulin sabab la'aan miyaad arag hadamada la duuli kale xaalooley shay sharcigu uu diidaya haddaad aragto waa waxay dhici karto banu aadamka gobolka mid inay sameeyaan ee shay banu aadamkaba mustaxiil ay tahay inuu sameyo sharcigu ma reebo qaabkaasaa jirtay xanafiyadu iyagii masaladii waa sii gudbiyeen waxay yidhaahdeen shay sharcigu reebay haddaad aragto waa wax haddii la sameeyo sharci ahaan meel ku leh oo ansax ah dembibaa ha ku jirin iyagu waa sii gudbiyeen soo jeed dembiba qofka ha ku jiro oo ha dembaabo laakiin wixii waa ansaxa yidhahdeen ee waxaan ansaxayn boon sharciga dhexdiisa la tirsiba lahayn oonba la tirsayn haddii la sameeyo maba la reebeenayo maba la reebeen saas darteeda jumhuurtu waxay leeyiin qofku hadduu nadar galo oo yidha ilaahay waxaan ku nadray inaan maalinta ciiddaa soomo jumhuurtu waxay leeyiin nadarkiisu waa macaasi ma bannaana inuu oofiyaa nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam man nadara an yacsiya allaha falaa yacsi war qofkii shardi xirtay inuu ilaahay caasiyo ha caasinu ha fulin nadar xanafiya waxa leeyiin waa waajib la fuliyo laakiin maalin ciida soomi maahe maalin kaluu soomaha leeyiin maalin kale ha soomay leeyiin saasay u dhigayeen qolooyinka mutakalimiinta iyo fuqahada qayb ka mida waxay idhaahdeen shay haddii lagaa nahiyo inuu ansaxayana laga fahmi maayo inuusan ansaxayna laga fahmi maayo midna laga fahmi maayo shantaas qowl shantaas qowl ayuu sheegay ee sharaxa fiilan carabka waxay marinna baqiya waxaa haray ana nahya reebidda can ilasbaabi asbaab layska reebo asbaab almufiidati faa'iidayna lilaxkaami yaqtadii nahyigu fasaadaha axkaamtaasu inay fasaadayu keenaan baqiya waxaa ka haray min mabaaxif nahyi nahyiga baxfiyaalkiisa annahu shaaniye idaa warada nahyu reebid hadduu soo arooro can isababi sabab layska reebo alladii sababkii yufiidu xukman faa'iidayna xukunkoo min alaxkaami ka mida iqtada nahyigaas wuxuu keenaa fasaadaw xukunkaas fasahaadidiisa wadaalika tusaalihii ka nahyi waa reebidda layska reeboo kale can baycilkarari kadada beeceeda yaqtadii wuxuu keenaa nahyigaasu fasaada haadalbayci beecaan fasahaadidiisa wa haadalbaxu baxdigan mowduucuhu mowduuciisa iyo meeshuu ka hadlaa iqtidaa'u siiqati nahyi waa siiqada nahyigu inay keenaydo alfasaada fasaad wahiya mas'aladanu mas'alatu waa mas'alo masalada fiya dhexdeeda khilaafun ku sugan yahay khilaafkoo tawilun faraq dheer bayna alusuuliyiin khilaafkoo bayna alusuuliyiina usuuliyiinta dhexdeeda ahaaday waqad ashaara almusanifu musanifku wuxuu ishaaray ilaa aqwaalihim musanifiinta aqwaashoodii qowluhu yidhi yaqtadii fasaadahu keena ee yaqtadii lfasaadu keena waa qowlka koobaad mutlaqan kala qaadlaan xaalu yahay sawaaun waxaa isku mid ah kaana nahyu nahyigu markuu u sugnaado licaynihi caynilmanhiyi canhu ka layska reebay cayntiisa ee lidaatilmanhiyi canhu shayga layska reebay daatadiisa oo liqayrihi ama arrin kale nahyigu hadduu ku tacalluqaa ee liamrin hadduu ku tacalluqaa arrinkoo khaarijin ka baxsan canilmanhiyu canhuga filcibaadaati cibaadooyin dhexdeedna ugu tacalluqaa walmucaamalaati mucaamalaad dhexdeeda ugu tacalluqaa ha kala qaadiqu fa miaalu nahyi nahyigii miaalkiisii filcibaadaati xaalu ahaaday annahyi waa reebidda layska reebay can sawmi yowmin ciidayn labada maalmood oo ciiddaa in la soomo nahyigaas wuxuu u laabanaa daatulmanhiyi canhu waana cibaado lixadiidi abi saciidin ee u daliila radia allahu canhu qaala abu saciid wuxuu yihi naha nebigu nabigaa reebay sala allahu calayh wasalam can sawmi yowmi alfitri wa yowmi alnaxri maalinta xoolaqalka iyo maalinta afurka ramadaan laga afuro labadaas maalmood in la soomo nebi maxamed aa diiday xadiiska saxiixaynka bukhaari iyo muslim fa ina nahya nahyigu limacnan macnuu u sugnaaday macnaho intasala la xidhiiray bilwaqti waqtiga alladii waqtigaasoo huwa asagu maxalul adaa'i meeshii soonka lagu guda lahaa ahay haddii lagu yidhi labada maalmood lama soomi karo haddee soonku labada maalmood dhexdoodu dhici lahaa marka daatada shayga layska reebayba waa maalintan in la soomo wa annahu maalinku yowmu ciidi wey iyo wa yowmu diyaafa waa maalin ciida waa maalin martiqaa taas marka nahyigaas wuxuu laabanaa daatada manhiyu canhuga fasaaduu keenaa qofka maalinkaas soon soonku ka ansixi maa asagoo u laabana nahyigu daatada wax aan ahayn wa miihaalu nahyi nahyiga miihaalkiisii likayri hayrilmanhiyi canhu manhiyu canhuga qayrkiis xaal u sugnaaday fil cibaadaati cibaadooyin dhexdeed xaal u ahaaday annahyu waa nahyiga layska reebay cani salaati salaad fi daari guri lagu tukado almaqsuubati la dhacay gurigii la taabsada in lagu tukado fa nahyu nahyigu laysa lidaati salaati salaadda daatadeeda maaha war ha tukan laguma laha laakiin waxaa lagu leeyahay guriga islaada dhexdiisa ku tukan ilaa saacaddaas aad ku dhex tukaydo waxaad haysataa gurigii gurigiiyaad buuxinay ku dhex jirtaa inaad ku dhex jirtana xaq uma leehi wa inamaa wax kale ma ahan huwa nahyi soo qadaro limacnan macno u sugnaaday macnaho aakhara kaloon salaada ahayn wa huwa macnahaasu shuqlu milkil khayri cid kale milkigiisaad mashquulina binafsihi qofka naftiisii ku mashquulina shuqlu milkil khayri qof kale milkigiisii mashquulintiis weeye binafsihi uu ku mashquuliyo asaga nafsadiisiiu kula dhex jiraa gurigii milki cid kale iska leedaha idaan la-aan kula dhex jira wamithaalu nahyi taas wuxuu eetanumaa ayadoo cibaado nahyiga ku tacalluqo nahyiguna cibaadada daatadeeda layskama nahyine shay ka baxsana layska nahyi hadda wuxuu miaalinaa nahyigiioo mucaamalo ah daatada mucaamaladana layska reebayo iyo nahyigiioo mucaamalo ku tacalluqa daatada mucaamaladana uusan nahyi u laabayne shay khaarijka ah ugu laabana wuxuu uhi wamihaalu nahyi nahyigii mihaalkiisii lidaatihi daatilmanhi canhu ka layska reebay daatadiisa xaal u sugnaaday fi lmucaamalaati mucaamalaad dhexdeed nahyigu xaalu ahaaday annahyu waa nahyiga la yska reebay can bayci iljaniini uurkujidka uurku jirka in la gabo ilmaha caloosha ku jira geela looda ariga can bayci iljaniini uurku jirka beeciisa fii batni ummi hooyadiisa caloosheeda xaalu ku sugan yahay ow baycilmacduumi ama wax la waayey in la gabo in wax la waayey la gabo oo tidraado waxaan kaa siistay kalluunka sharqayga ku soo dhacaya badda hadda ku jira aan toban doolarkaasii aad leeda waa shay macduuma waxaad gabe taas nahyiga waxa weye daatadiisaba uu laabanaada wa mihaalu nahyi nahyigii mihaalkiisii ligayrihi gayril manhi canhu manhiyu canuga daatadiisa gayrkeed isagoo nahyiga u laabanaa filmucaamalaati xaalu ahaaday annahyi waa nahyiga la yska reebay canilbayci in wax la gabo yowmaljumcati maalin jumca bacda nidaa'iha adinkeeda ka gadaal adinka ataani oo labaad liman qofna uu gabo talzamahum jumucatu jumcada ay ku waajibeen maalinta jumcada adinka labaad markuu dhaco dadkii ay jumcadu waajibka ku ahayd qof ka mida inuu dabeeco gabo sharci waadiid qof kale wax waa gabi kara dumarka iyo addoommada iyo carruurta saqiiradaa iyo waa gabi kara laakiin dadkii jumcadu ku waajibtay wax ma gadi karaan ma gadi karaan nahyiga sababta loo nahyinaana maahan beeca xaaraana beecu xaaraan maahayn asal ee macno ka baxsan weeye oo waa maxe beecu wuxuu ka mashquulinaa amarkii la amray oo salaada jumcada inay xaadira ah qofka beeci wuxuu ka mashquulinaa inuu qofku xaadiro khudbadii taasuu ka mashquulina fa haadaa nahyigan yaqtadii wuxuu keenaa alfasaada calaa haada alqowli qowlkan haddaan qabanno waa qowlkan dhaha la kala qaadin maa ee nahyi oo dhan fasaadu keena haadaakan qaala bihi waxay yidhaahdeen haadaa qowlkan qaala bihi waxay yidhaahdeen aktar alxanaabila waalmaalikiya waadaahiriya agarkooda yidhaahdeen wa saraxa alaamidiyu sayfudiin alaamidiy oo shaaficiyada ka mida asagu wuxuu caddeeyey biannahu sha'niye laa yucrafu la garanaa man qof yaquulu yidhaahda bihaadaa qowlkan hayru maalikin waxmada axmed iyo maalik qaybkood fii riwaayatin riwaayadda can axmed ka sugnaa isagu wuxuu leeyahay sayfudiin labadaana laga maqlay waa maalig iyo axmed cid kale qowlkan ma dhihin oo nahyiga la kala qaadi maa cid kaloo tiri ma jirtuu leeyahy cid kaloo tiri ma jirtuu leeyahy waayo wa xujatu haaulaa'i kuwan xujadooda waxay xujaysaan kuwaa yidhi nahyi la kala qaadi maaha dhammaan fasaadu keena anna muqtada nahyi nahyiga keenidiisa fasaadalmanhi canhu waxay dhaha anna muqtada nahyi sinsaba nahyi macnaha uu keenaa fasaadulmanhi canhu shaygaa la yska reebay inuu faasid yahay sidaasuu yidhi fa yufiidu wuxuu faa'iidaynaa fi suwari suuradaha kullihaa dhammaanteed fa yufiidu waa faa'iidaynaa nahyigu hu fasaadka dheh fa yufiidu nahyigu waa faa'iidaynaa hu fasaadka fi suwari suuradaha kullihaa dhammaantood sawaa'un waa isku mid kaana nahyu nahyigu inuu u sugnaado lidaatilmanhi canhu kan la yska reebay daatadiisa am likayrihi ama macno kale inuu u sugnaaday wuxuu yidhi shiika shaarixa waa haadaa warkan musallamu waa loo nabadgelinaa fil awali midka hore waa loo nabadgelina oo waa lagu waafaqa kan hore waa kee idaa kaana nahyu lidaatilmanhi canhu kaas waa loo nabadgelina duuna aani kan labaad loo nabadgelima oo ah idaa kaana nahyu likayrihi hayrilmanhi canhu amar ka baxsan daatada markuu nahyigu u laabana kama sayati sida imaa doona insha allah waay sharax qiila waxaa la yidhi halkaas iska joogo allah subxana wa tacala alam sal allah alay